Gudoomiyaha dhalinyarada degmada Jawhar Mawlid Maxamed Maxaad ayaa ka warbixiyay qorshayaal lagu horumarinayo nabad iyo xasiloonida degmada Jawhar. Gudoomiyaha oo wareysiga araasiiyay warbaahinta Isna ayaa tilmaamay in dhalinyarada degmada Jawhar ay door muhiim ah ku leeyihiin ilaalinta amniga iyo kobcinta isdhexgalka bulshada isagoo sheegay in ay wadaan qorshayaal lagu qabanayo kulamo wacyigelin ah, tartan ciyaareed, kuwaasi oo dhalinyarada loogu dhiirigelinayo in ay ka fogaadaan falalka rabshadaha ah isla markaana ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka degmada.
Ee, dhalinyaradu waxay door aada u muhiim ah ka ciyaari karaan nabadda iyo xasiloonida bulshada inkastoo ay yihiin ee, da- da-du ugu yar haddana waxay leeyihiin tamar hal abuur iyo saameyn bulsho oo weyn dhalinyaradu waa in ay ka fogaadaan kulug le- ee, ku lug yeelashada bul- rabshadaha colaadaha ee, colaadaha qabiilka siyaasadda rabshadaysan iyo hadallada naceebka kicinaya ee, dhalinyaradu waxay qaban karaan dood cilmiyeedyo barnaamijyo bulsho lagu wacyigelinayo oo la xiriira nabadda ee, wada noolaanshaha iyo is-ixtiraamka ka urur dhalinyar ahaan waxaan wadnaa ah, qorshooyin fara badan oo noo qorsheysan oo aan jecelnahay inaan kaga qayb qaadano nabadda xasiloonida iyo horumarka degmada Jowhar oo aan rajeynayno haddii waa la yiraahdo sanadkan ee dhammaadkiisa iyo ee, sanadka soo socdo laba kun lix iyo labaatanka aan jecelnahay inaan kusoo bandhigno magaalada Jowhar kaasoo sare aan ugu qaadayno horumarka nabadda ee degmada Jowhar ee, Jowhar iyo guud ahaan degmooyin fara badan ee, waxaa jira barnaamijyo iyo ururo ee, ururo kaasoo kor u qaadayo nabadda xasiloonida iyo wada shaqeynta bulshada ee, sidoo kale Jowhar waxaa ka jiro ee, mashruuc loogu magac daray Youth Organizing for Unity and Conflict Transformation in Jowhar ee loo soo gaabay UACTI oo ay fududeynayaan ee, he- ururka loo yaqaano shaqadoon ee, mashruucan oo lagu magacaabo UACTI kaasoo dhalinyarada iyo dadka deegaanka ka qayb qaadanayaan doodo nabadaysan ee tababaro ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo hadba dhan walbo nabadda ay uga qayb qaadan karaan bulshada gaa khaasatan dhalinyarada magaalada Jowhar ay kusoo bandhigaan sidoo kale waxaa la sameeyay ee, ururo ee, ka qayb qaadanaya xasilinta iyo khilaafaadka inta badan bulshada deegaanka ee degmada Jowhar ku yimaado waxaa jiro dhalinyaro loo tababaray siday ugu mid noqon lahaayeen ugu qayb qaadan lahaayeen xalinta khilaafaadka dadka iyo deegaanka degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa laf dhabar u ah bulshada waxayna door muuqda ka qaataan horumarka iyo nabadda dalka.